wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayey gabagabada mashruuca xasilinta degdega ah kulanka uu diiradda saarayay waxqabadka wejiga koowaad ee mashruuca iyo caqabadihii laga bartay intii uu socday ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka jubbada hoose kan degmada kismaayo guddoomiyeyaasha deegaanada laga hirgeliyey mashruuca xasilinta degdega ah qaar kamida guddoomiyeyaasha deegaanada ka faa'iidaystay mashruucan uu intiisa badan diiradda saaraya xalinta khilaafaadka iyo adeegyada kale ee bulshada sida hirgelinta solarada cadceedda ku shaqeeya ayaa ka warbixiyey sida ay uga faa'iideen mashruuca xagga soolarka nalka waan helnay wixii qayb ahaan nagaga soo aaday oo waanu haysanaa oo waa noo shidan yihiin inkastoo qaarkood sida hadda uu odaygani sheegay ay jiraan cillada ay jiraan haddana tiro ahaan iyo ku talagalkii hore qeybtanadii waanu helnay xagga barnaamijka dib u heshiisiinta
runtii annaga waxaa noogu darnaa xagga biyaha iskoolku waa noo dhisan yahay caafimaadku wuu dhisan yahay maxaan ku idhaahdaa saddexdaa qaybo leerarkana waxaan malin dadkii ugu horreeyey baanu ahayn annaga hadda waa wixii hore o dhanu ka kacwey waa waa istoogtay hal ama laba waxaan soddon bay ahaayeen hal ama labaa ka shaqeynay ama saddex wax saas waxaa hadda annaga miiska noo saaran oo ah aanu rabno inaanu mashruuca dambe kaga qayb galno waa xafiiskii degmada naga burburay iyo suuqii magaalada labada shay oo hadda annaga noogu daran madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid xaaji ayaa faahfaahiyey waxqabadka wejiga koowaad ee mashruuca xasilinta
kabashada degdega ah ee xasilinta luuqadda ingiriiskana lagu yidhaahdo rabid stabilization rabid nation wide stabilization runtii mashruucan hal sano iyo bar ayuu socday oo hadda lasoo dhaafay mashruucii waa dhammaaday qeybtiisii iyo wejigiisa koowaad waa dhammaaday wuxuu diiradda saarayay mashruucaas saddex qaybood oo xasilinta ka mid ah qeybta koowaad oo isdhexgalka iyo dib u heshiisiinta bulshada reer jubbaland ayuu diiradda saarayay meelo badan oo hadda tuulooyinkan ka mid ahna waan ka qabanay wuxuu diiradda saarayay amniga iyo goobaha amniga loogu shaqeeyo in maaragtay uu diiradda saaro oo meelo badan aan ka fulinay